Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xarigga ka jaray kawaan cusub oo casri ah kaasi oo loogu talagalay inay ku shaqaystaan iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliyeed. Munaasabadda xarigjabka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada iyo Wacyigelinta Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Cabdicasiis Cismaan Maxamed, Gudoomiyaha Degmada Cabdicasiis Marwo Ubax, Guddiga Iskaashatada Kalluunka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo munaasabadda ka hadlayay ayaa sheegay in kawaankan cusub uu qayb ka qaadanayo dhiirigelinta iyo casriyeynta suuqa ganacsiga kalluunka ee magaalada Muqdisho.
waxaan maanta joognaa oon xarig jarnay kawaankii mallayga cabdilcasiis oo aan runtii markii la arkay meeshii hore loogu shaqaynaayey inaysan munaasab u ahayn in looga sii shaqeeyo hawshaas baaxadda leh oo bulsho fara badan ay noloshooda ku raadsadaan inaysan suuragal ahayn ayaa waxaan keennay halkaan keennay oo aan soo rarnay oo aan dejinnay dhulkaanaan u iibinnay deedna waa u dhisnay lacag ilaa hal milyan ku dhow ayaa ku baxday runtii annagoo rabno inaan walaalahayna mallayga ka ganacsado quluubtooda aan ilaalinno dadka mas-uul ayaan ka nahay mas-uuliyadduna waxayna faraysay meeshay ku shaqaysanaayeen haddaysan munaasab weyn in lagu sii shaqeeyo inaan geyno meel lagu shaqay karo oo nadaafad ah oo casri ah oo soo jiidanaysa indhaha dadka sidaba maanta ad aragteen intaas kadib kawaankii waa xarig jarnay waxaa waajib naga wada saaran yahay nadaafaddiisi inaan ilaalinno waxa waaye annadaafatu min aliimaan ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam nadaafaddu iimaankay qayb ka tahaa la yidhi nadaafadda inaan ilaalinno caafimaadka inaan ilaalinno dadka ka shaqaynaya caafimaadkooda in laga warhaayo dadka meeshas u soo shaqa tegaaya ama u soo ganacsi tegaayana inay noqoto meel ay ishooda ay ku raaxaysan karta waa inay mar walba meeshu ekaataa ay see hadda u muuqato kale waa inay haataa guddaafaddu meeshu markay guddaafad noqoto adiga eeyaha idinka dhexaysaa laakiin markay nadiif tahay eygu waa kaa leexanaya cayaankao dhanna waa kaa leexanaya laakiin hadduu eygu arko inuusan deegaankiisi iyo hoygiisiiba inay tahay yaa ka celi karo waxaa la rabaa marka in xaggaasi laga foojignaado oo xagga nadaafadda laga fikiro iskaashatada runtii waa dad soo halgamay muddo badan soo shaqaynaayey kawaankan cusub ee xarigga laga jaray ayaa la rajeynayaa inay ku shaqaystaan iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliyeed maadaama aysan hore u lahayn kawaankan oo kale